xaajiyare soo dhowow maxaa ka jira inaad iska casishay xilkii guddoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda islii bismillahi mawlid waad mahadsan tahay wareysigeeda oo wareysanaysa ku saabsan xilka digidda oon yacni ku dhawaaqay xalay waa run hadalkaas waa jiraa baraha bulshada oo na wada xiriiriya ganacsatada islii ayaan xalay warkaasayto ka bixiyey marka warkaas waa jiraa sax weeye jamaannimada waan ka degay ku-xigeenkayga xaaji cabdi madoobe ayaan ku wareejiyey kumeel gaar hadduu ilaahayna gaarsiiyo guddiga ka tashan doona sifa inuu usuga la sii siini doono mise qof kaleta lagu wareejinaya xalay go-aanka isaga ah meeqaa saac ayuu soo baxay xalay adiga taqriiban waxaan umalaynaya saddex saaca xalay habeenimo marka guddiga aad hogaaminaysay xubnaha waad ku wargelisay haa guddiga waxaan nahay xubnaha adiga labiyo labaatan qof kulli waan wargeliyey waana yacni ka xumaadeen go-aankaasayto waa go-aan oo keligaygii iga soo go-ay marka xumaanna ma aha waa un yacni dan shaksi ah un baan yacni xalkas ka wareejiyey calay sila qoraalkii baan ku qoray marka xaaji cabdi madoobe ayaa maantadaanayto guddoomiye ka ah marka waana si kumeel gaar ah guddiga ayaana guddoomiye cusub dooranaya dastuurka saasoo qoraya muddo intee dhan aad guddoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda islii ahayd laba sana de laba sana ku dhow ayaa kasoo wareegatay qoraal aan arkay oo baraha bulshada wuxuu sheegaya in sababta isku casishay ay tahay in isbeddel aad samaysay oo lacago baad ah oo ganacsatada laga qaadi jiray taasoo laga hor yimid sababtaasoo keentay inaad niyad jabto maxaa ka jira walaala warkaas ma jiro annaka waan isku duuban nahay waa midaysan nahay danaha iyo wanaaga bulshada soomaaliyeed oo islii un baan ka talina oona ka shaqayna marka waa go-aan shakhsiyadeed oo adiga qaadatay maya wax igu reexi ma laha waa go-aan aniga iyo qoyskayga family ahaan iyo carruurtayda oonan ka gaarnay aadaa u mahadsan tahay mahadsanid mawlid